kulan waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadiic aan is leenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisooyaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeena si innaga iyo jiilka iyo naga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan ganacsigana ay dhinacooda ka soo galaan ayagoo xaafadahooda jooga haddii gabadha xaas tahay iyadoo caruurteedina xanaaneynaysa ee gurigeedina gacanta ku haysata waxay samayn kartaa in online busineska ay abuuran kartaa sidee haweenka uga faa'iidaysan karaan ganacsiga online-ka ah iisooyaalkeedii nololeed brofeor hodan siciid ciise oo ahayd aqoon-yahanad u dhaqdhaqaaqda awoodsiinta haweenka anigoo hanaa maxameda ayaa idiin tabin doona farsamadu waa ibraahim cali soo dhowaada
dhegaystayaaalxarunta qur-aansaarka iyo daawadhileedka ee caynul caafiya cayuununaaska dadkeena cadaajoo noloshooda cadiba culimo caynadooda taqaanoo rabbi ciribjarhkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caano ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaanee dawadii cirib tiri lahayd oo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysay codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umlasibiyaanka dumarkeena cadiba iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynucaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umurasibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammeynayo boqol afar iyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynul caafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulusabyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed iskusoo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysaanu la yeelanay faatmo cabdulaahi oo ah aasaasaha xarunta ganacsiga ee xamaam stoor balse markan sooyaalkeedii nololeed brofeor hodan siciid ciise oo ah aqoon-yahanad u dhaqdhaqaaqda awoodsiinta haweenka taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeena oo uu qoray wariyo qoraa maxamed sheekh yuusuf baari foosiye cabdulaahi ayaa inoo eegaysa waxay ku dhalatay magaalada hargeysa gobolka waqooyi galbeed hodan waa marwada doctor cabdiweli maxamed cali oo ah brofesorka cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasi ra-iisul wasaare hore iyo madaxweynihii maamul goboleedka puntland hodan waa hooyo afar caruur haysato waxbarashadeeda darajada koowaad ee jaamacadda ayay ka haysataa cilmiga dhaqaalaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed sanadkii ohio university ayay darajada labaad ka qaadatay horumarinta caalamiga halka darajada b h d-ga cilmiga dhaqaalaha kaga baxday george merson university ayay dhammaysatay iyadoo cilmi baaris ka sameysay saameynta kaalmada ajnebiga ay ku leedahay heerka ganacsiga iyo dakhliga howlaheeda waxbarashada maamulka iyo awoodsiinta dumarka waa bare gaartay heer brofesor maaliyadda iyo maamulka kana tirsan school of management university bafalo titoreeso hodan waa cilmi baare dhaqaalaha caalamiga ah lacagta horumarinta dhaqaalaha soo kobcaya maaliyadda dowladaha iyo dadweynaha hodan oo haysata dhalashada mareykanka kuna nooleed tan iyo sanadkii kunsaaaboqoideeanshantii waxa ay ahayd qof ka muuqda bulshada soomaaliyeed dalka u s a ayay ka sameysay hay-adda hiil oo caawisa qaxootiga ku cusub hodan waxa ay ka tirsan tahay golaha la talinta ee ururka jewish muslim friendship ee mareykanka waxa ay leedahay qoraalo badan oo ay sameysay titoreesyadan waa aas-aasaha iyago xubin ka tirsan golaha sare somali mental healthy foundation oo fadhigeeda uu yahay mareykanka xubin hore ugu tirsaneed golaha sare bangiga dhexe ee soomaaliyeed iyo aas-aasaha hay-adda hiil fadhigeeda uu yahay new york hay-adani ayaa qaxootiga ka caabisay sidii ugu noolaan lahaayeen nolol midda ugu sareyso si aysan ula kulmin dhibaatooyin ka yaala qurbaha oo lalaheeda xanuunka isku furanka haweenka titoreese hodan ayaa ka sameysay jaamacadda puntland wacyigelin bulsho iyo lacag aroorin oo ku saabsan xanuunka isku furanka haweenka ku dhaca ololahaasi oo ay fulinaysay hay-adda bag waxaa taageeraya wasaaradda caafimaadka puntland oo kaashanaysa hay-adda qaramada midoobe ee u n f b a isku furanka haweenka ayaa ah xaalad caafimaad daro halis u ah oo ku timaada dumarka waxaana puntland sanadkii labada kun lix iyo tobankii ka jiray kiisaska ugu badan isku furanka ee soomaaliya ololaha isku furanka haweenka ujeedkiisu wuxuu ahaa in qaliil wax ku ool ah loo sameeyo ku dhowaad boqol haween oo deegaanada puntland dhibaatadaasi kula nool waxaa kale oo ololaha u ahaa mid lagu uruurinayo lacag lagu caabiyo dhibanayaasha xanuunka isku furanka titoorese hodan ayaa sheegtay in loo baahan yahay ka hortaga dhibaatada isku furanka haweenka waxa ayna carabka ku adkaysay ahmiyadda in daryeel loo helo haweenka xanuunkan la dhiban
waa beri hosbital cuduradii laga caajiso cagaarshowga uu ka mid yahay dadkuna ay u caalwaayeen oo dawadooda ku cuslaatay haye isbitaal casriya iyo waa beri baa loo helay kumbiyuutarro caalamiyo ceynadooda lala cajabay cudurrada calooshiyo beerka caadi u soo bandhigo cilladna aan qarin gartay waa beri hosbital baa ciideenna keeno casharoy codka lagu siiyey dhakhaatiir caarifiin ahoo cudurrada ay daweynayaan cilmigooda ku takhasusay bulshada dhexdeedana cisig ku lahoo bukaanada caawintooda marna aan ka caajisayn kow waa beri hosbitaal baa ku caanahoo cabdi oo codka lagu siiyey isbitaalka waa beri waa isbitaal casriya kaasoo loo gooni yeelay daaweynta cudurrada beerka iyo uurku jirta wuxuuna adeegsanayaa qalabkii ugu dambeeyey dhakhaatiirta isbitaalka ka howlgasha waxaa ka mid ah dhakhtarka cudurrada beerka iyo cagaarshowga dhakhtarka cudurrada dheefshiidka iyo gaaska dhakhtarka cudurrada guud iyo uurku jirta dhakhtarka cudurrada haweenka iyo taranka iyo dhakhtarka cudurrada maqaarka iyo timaha waa beri hosbitaal waxaad ka helaysaa kumbiyuutarka uurku jirta kumbiyuutarka beerka kumbiyuutarka wadnaha iskaanka beerka qaybta gargaarka degdega qaybta daryeelka maalinlaha ah qaybta bukaanjiifka iyo weliba qaybta tallaalka cagaarshowga waxaad kaloo isbitaalka ka helaysaa kaamirada caloosha iyo mindhicirada shaybaarka sheega heerarka cagaarshowga kaamirada babaasiirka iyo farmashi lagu keediyey dawooyin taya leh isbitaalku waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo buulaxubay agagaarka filla baydhabo wixii faahfaahin intaadheeriya kala xiriir eber lix hal hal toddobaatan iyo sideed eber sagaal lixdan iyo kow ama eber lix hal hal toddobaatan iyo sideed eber sagaal lixdan iyo labo halkudhegga isbitaalka waa beri waa caafimaadkaaga waa ammaanadeenna markan anu imaano falanqaynteenna korarka ku yimid ganacsiyada kala duwan ee caasimadda waxaa kaalin muuqata ku leh haween badan kuwaasoo ku jira noocyadiisa kala duwan waxaa biiranaya hablaha kuwooda waxbartay kuwaasoo fahmay suuqa markii ay garteen inay yar tahay fursadaha shaqo ee bannaanyaalka ah oo ay ku dabooli lahaayeen aqoontii ay soo barteen hadda waxaa door ka qaata ganacsiyada kobcaya ku ganacsiga onlaynka kaasoo sahlaya in agabkaada ay geeyaan guri weliba si fudud waxaa ka faa'iidaysta hablo badan oo wakhtigu u saamixi waayey inay shaqeeyaan ganacsiga onlaynka wuxuu fursad u siinayaa haweenka inay suuqa soo galaan iyaga oo guryahooda jooga waxaana ka mid ah faatin cabdulaahi oo aasaastay ganacsigeeda ay ugu magacdartay xamaam stoor oo ay ku iibiso agabyo kala duwan toddobaadkan ayay marti inoogu tahay barnaamijka waxaana kala sheekaysanay ganacsigeeda sidii ay ku aasaastay waxyaabihii ku dhaliyay inay hab online ah ku ganacsato iyo weydiimo kale ugu horeyn soo dhoweyn kadib waxay noo sharaxaysaa ganacsigeedan iyo waxa uu yahay waa dhowahay hanaa aada amaadsan tahay magacii horta faatin cabdulaahi caqub waxaan ahay aasaasaha shirkadda xamaam store xamaam store waa ganacsi u shaqeeya qaab online ah waxaa laga yaabaa xamaama markay maqlaan bulshada inay dhahaan maxaa loola jeedaa xamaama wax kale ma aha waxaa lalahaa shimbirka shimbirka ugu qurxan ganacsigan waxaa rajeynayna anagana inuu shimbirkaas siduu u qurxan yahay inuu sarfiskiisa iyo adeegyadiisa iyo alaabaha akeenaba inay saas u qurxoonaadaan ee kastamarkan ee aada ula dhacaan marka anaga ganacsigan waxaa qaab online ah waxaa geenaa all soomaaliya oo dhan waxaan ku geynaa free delivery gobol tuulo degmo meel kasta laga soo dalbadaa sidoo kale ganacsigan ilaa iyo etoobiya wadamadan oo dariska ah jabuuti kenya xataa waa laga soo dalbadaa marka online markaa dhahdeed ganacsigu waa inaa laazim heshid platform platformska adeegsan waxaa kamid ah instagramk oo kale facebook oo kale tiktok oo kale si bulshadii ay u gaarto oo within one click ay ku heli karaan productska ayagoo jooga xaafadahooda goobahooda ganacsiga ugu geynaa products alaal products markaas ay usoo baahdaan waa tahay faadna goormo ayay kugu dhalatay inaad hirgeliso ganacsigaadan online-ka ah ganacsiga online-ka yaraanteydii ilaa hadda horta inaa ganacsi sameeyo aan ku riyoon jiray lakin alxamdulilah hadda ii suurto gashay ganacsigan oo xamaam store waxaa aasaasnay sanadka waana ganacsi u shaqeeya qaab online waxyaabaha oo online-ka u doorbidna wax kale ma aha ganacsiga markuu offline yahay uu dukaan uu furan uu yahay keliya wuxuu u shaqeyn karaa qofka u taga laakiin markuu online yahay qof kasta meel kastuu joogo kasoo dalban karaa sidoo kale waa labaatan iyo afar saac waa online oo waa open todobada maalinna wuu shaqeeyaa marka ganacsigan online-ka wax kale ma aha waa ganacsi u shaqeeya bulsho kala duwan alaabo kala duwanna waa ku iibinaa alaabahaas isdheheyno qualitigooda ay bulshadu u baahan yihiin maxaad iibisaa marka waxaa laga yaabaa in dadka isweydiiyaan maxaa lagu iibiya ama agab caruura ama dad waaweyn ama dharaa agabyada markaas aad iibisaan muxuu yahay agabyada aa iibin horta waxay iskugu jiraan way kala duwan yihiin ganacsi dukaan markuu yahay waxaa ku qasban tahay inaa dhar adaa iibinaysa dhar keliya inaa gedid hadaa alaabo caruurta iibinaysa caruur kaliya inaa gedid oo caruur bis a u go-did laakiin online markaa dheheyno waxaa la rabaa brodhacti kasta is leedahay kastamarka wuu u baahan yahay qualityna wuu leeyahay bulshadiina waa wax ay u baahan yihiin waa inaa iibisaa so anaga waxaa iibinaa brodhactiyo kala duwan waxyaabaa iibina hadda waxaa kamid a electronicska oo kale waxyaabaha oo gim trainerska oo kale ee dadku u baahan yihiin wedloska oo kale markay sameynayaan sliaming clothiska oo kale iibinaa sidoo kale waxyaabaha iibina waxaa kamid a face sliaming waa waa bahal yar oo wejiga lagu xirta oo wejigaaga aada qurux oga dhigaya so productska ibino aaday u kala duwan yani wax hadda kow iyo laba iyo saddex a dhihi karna ma aha waa products kala duwan oo qualitygoodana aada u sareyso oo bejka oo xamaam store laga soo dalban karo ama instagram ha ahaado ama facebook ha ahaado ama tiktok ha ahaado sidoo kale waxyaabaha ibin waxaa kamid a hiid massageka oo kale hiid massageka waxaa laga yaabaa bulshada inay aada u fahamsaneen waddankuu ku cusub yahay shaqadu qabanaya waxaa kamid waa device yar oo mashiin yar oo manual ah oo koronto aanan kaaga baahneen waxaa loogu talagalay qofka markuu daalo kale uu maanta o dhan shaqeynayay in masaaj uu ku samaysto madaxa sidoo kale qofka dadka hurdala-aanta ee heesoo kale oo ageka oo kale oo da-da ah sidoo kale dadka madax xanuunka qaboo kale intay kaniini cun lahaayeen isagaa ka kaafinaya inay samaystaan hiid masaajkaas so waxyaabaha iibin waxaa kamid oo kale xataa faashyoonada gabdhaha haday naqan lahaayeen sidadka saacadda katiinooyinka layariska oo dabaq dabaqa isku saaran oo naqshadihii ugu dambeeyay faraantiyaasha sidadka iswataan hid karaafsiska oo maxaan ku irahda masarada madaxa lagu xirto yani waa lot of products so productida iibina marka hid massagekaas oo kale runtii waa waa aada yani uu faa-iido ugu leeyahay bulshada waana qualitygiinus aada u sareeya qiimihiisana waa qiimo macquul oo jaban suuqa maxaad kala kulantay markii aada hirgelisay ganacsiyadan
suuqa horta online markaa dhahdid waxaa la rabaa waxa ammaano inay jirto waxaa laga yaaba mararka qaar kastamarka inuu ku dhaho see kuugu aaminayaa maadaama face to face aysan ahayn oo qofka aadan is horfadhinina marka caqabada waxaa kamid oo kale example qofka inuu soo dalbado wixii uu maxaanku yidhaahday uu dhaho marka i keentaana lacagahay tuurayo oo kale taasna yani ma suurtagelayso soo kastamarka marka waxaa ku qancinaa ugu yaraan qeyb inuu soo tuuro so online markii la maqlo qofka waxaa kusoo dhacayo mararka qaar businessyada onlineka u shaqeeya oo kale in sawirkii iyo productska reeliga inaysan islahayn kala duwanaasha ay timaado so anaga waxaa sameynaa kastamarka si uu u qanco sawira ka qaadnaa oo without filter ah video u duubnaa waa u dirnaa si maxaan ku idhaahdaye qanaacada kastamarkiina muhiimay noo tahay marka caqabada aada u weyn ma jiraan laakiin keliya bulshadii hadda aaday usoo fahmayaan inay qaab online ah ay wax ku dalbadaan waayahay yaa kaala shaqeeya howshan marka waxaa igala shaqeeyaan team inta badan maadaama ay yihiin maxaan ku yirahday waxaan online shop customer careka waxaa aada ugu fiican horta hablaha so waxay la shaqeeyaan team oo gabdho ah shaqooyinka kala qabtaan hadda waxaa kamida inay ka jawaabaan wicitaanada oo customerska inay ka jawaabaan geyntii oo kale geynta oo kale inta badan horta waxyaabaa waxaa adeegsanaa delivery sidoo kale qaarkood waxay sameeyaan marketing because alaabta waxay u baahan tahay in marketing loo sameeyo ha ahaato tiktok ha ahaato facebook or instagram marka gabdhahaasa ay la shaqeeyaan shirkadda
faadna ma jiraan dhalinyaro shaqa abuur ka heshay ganacsigaada aada iyo aada because soomaali waxay dhahdaa far kaligeed fool ma dhaqda way jiraan dhalinyaro badan aan u abuurnay aan u sameynay shaqa abuur hadday naqan lahayn dhalinyarada sameynaya digital marketing sidoo kale dhalinyarada sameynaya qeybaha oo maxaan ku yidhahday graphic designerska oo kale because online haddaa maqashid waxaa kugu soo dhacayo wax qurux badan oo sawiro qurux badan sponsor inoo maxaan ku yidhahdaa loo sameeyo so sidoo kale dhalinyaradii sameyn geyn lahaayeen alaabtoo kale waa qeyb kamida ayagana dhalinyarada aan u sameynay shaqa abuurka xirfadan ma mid aada baratayba aqoon ahaan mise cilmi kale aad baratay
aada umaadsantahay hanaa aniga horta waxaan cilmigaa barta waa computer science master of information security so waxaa aada igu saaciday inaan online ku iibiyo productiska maadaama background oo aan u leeyahay technologyga so waxyaabaha marka igu saacida waxaa kamid oo kale in aada yani skills kala duwan aan leeyahay xagga maxaan ku yidhahdaa designka iyo maxaan ku yidhahdaa xagga digital marketingba ha ahaado rajada aad ka leedahay maxay tahay rajada aan ganacsigaan ka leenahay horta waxaa waaye in oo maxaan ku yidhahdaa all over the wall inuu gaaro adduunka oo dhan yacni ganacsigeeni inuu gaaro oo anaga wax soo saar yeelano wadankeeni aan import export sameyno sidoo kale waxyaaba rajada aan ka leenahay waxaa kamid a inaan offline oo kale aan online iyo offline labadaba aa u shaqeyno store oo loogu soo hagaago inay yeelato xamaam store insha allah for the future hablaha sidee uga faa'iideystaan ayaad isleedahay dhanka social mediaha dhanka social media horta markii la dhaho aada u baaxad wen yahay siyaabooyin kala duwana looga faa-iideysan karaa hadday naqan laheyd xagga oo marketing oo kale hadda waxaa arkeysaa ganacsiyo oo xayisiin loo sameynayo ay gabdha sameynayaan sidoo kale hablaha waxyaabay uga faa-ideysan karaan waxaa kamida ayagoo xaafadooda jooga inay ganacsan karaan oo caruurtoodiina la dhex jooga inay online sameyn karaan online shop maxaan ku yirahda borarkisa kala duwana inay ku iibin karaan marka hablaha siyaabooyin kala duwan ay uga faa-iideysan karaan faa-iide inteedan ayuu u leedahay ganacsiga adeegsiga aaladaha social mediaha
social media haduusan jirin ani waxaas leeyahay online ma jiri lahaynba sababtoo ah ummadii oo dhan hadda waa aragtee bulshadii social media lagu wada jiraayo all over the world yani one scope aa laiskugu yimid ha ahaado qofka meeshuu raba ha joogo ha joogo yani gobol ha joogo tuula ha joogo degmo so social media iyo online shop yani kalama maarmaan waa maxaan ku yidhahda waa isku tiirsan yihiin ganacsigii onlineka horta waxyaabay u kalmaarmin waxaa kamida aad markasta waxaa u baahan tahay inaa waxaagi xayisiin u sameysid xayisiin si aa u sameysid waa inaad social mediaha oo maxaan ku yidhahda waxaagii ku xayisiisid alaabahaagii kala duwanaa in marketing xoog badan aa u sameysid maxaan ku yidhaahday marka social mediaha waxaa la rabaa qofka meel kastuu ka joogo with one click yani inuu kugu soo access gareyn karo uu soo dalban karo alaab kasta markaas uu u baahan yahay so keliya beejkaagi ama platform meesha ada wax ku ganacsanaysid soo soo access gareynaya keliya waa muhiimadda waxay tahay inuu telefoon haysto iyo inuu internet haysto keliya that's all dukaanka markuu yahay dukaan furan oo wuxuu u baahan yahay qofka inuu tago transportation inuu bixiyo maxaan ku yidhaahday inuu energy bixiyo inuu waqti bixiyo yani waa saddexda ugu muhiimsan marka waqtigana waa times gold so qofka waxaa waaye soo xaafadiisa jooga oo ama goobtiisa shaqada jooga oo waqti aanan ku bixinin energy badanna aanan gelinin coosti badanna uusan ka gelinin hadduu helayo borarkiisku u baahan yahay yani waxaas leeyahay waa baahi taagan oo markaas xalkeedii la helay fatin aada umahadsan tahay sidee shaqa la-aanta jirta looga kaaftoomi karaa iyadoo laga faa-iideysanayo dhanka internetka adduunka horta wuxuu iskugu soo aruuray internet waxaa jiraan waxa wax la dhahayo digital marketing digital marketingkaas qofka soo xaafadiisa joogo uu maxaan ku yidhahdaa meel kale shaqo aan u doonanin uu wuxuu ku sameysan karaa shaqo abuur sida online shopkan oo kale online businesska oo kale qofka lacag yaru ku bilaabi karaa uma baahna yani in investments xoog badan uma baahna wax yar soo haysto wuxuu ku bilaabi karaa inuu sameeyo online business internetkan wuu haystaa telefoonkan wuu haystaa waqtigan wuu hayaa qofka soo intaas ka faa-iideysanayo wuxuu sameyn karaa qofka inuu asaga shaqo abuur uu sameysto uu ka faa-iideysto internetkii at same time uu ka faa-iideysto aqoontii aqoontii uu lahaa ha ahaado qof jaamacad kasoo baxay ha ahaado secondary level ha ahaado muhiimadda waxay tahay how to use internet inuu yaqaan how to use computer ama ha mobilekiisa uu ku access garayn kara at same time gabdhahoo kale runtii waxay u tahay horta janis sababtoo ah hadda wadanka waa la soconaa shaqo maxaa jirto lack of employment yani shaqo la-aan waxnaa jirto marar qaar waxaa laga yaabaa in qofkii disappointment uu ku yimaado isagoo ilaa heer jaamacad soo gaaray inuu dhaho shaqo ma jirto wadanka uu iska seexdo ama inuu waxyaabo kale iyo tahriib iyo wax kale uu ku fikiraa suurtagal ah soo ani waxaan dhihi lahaa qofka waa inuu maxaan ku yidhahda intuu fikiro oo meel fadhiisto skill inuu adeegsado ama maxaan ku yidhahda inuu online business bilaabo yani businessku barakeysan yahay maxaan ku idhahday online businesskaas marka uma baahna qofka inuu albaab gargaraaco maanta uu shaqo ka raadsado skiil asoo xirfi wixiisii maxaan ku idhahday investment yar u sameysanayo wuxuu sameyn karaa inuu horumar self development inuu sameeyo soo inayna niyo jabin oo maxaan ku idhahday ganacsigana ay dhinacooda kasoo galaan ayagoo xaafadahooda jooga haddii gabadha xaas tahay iyadoo caruurteedina xanaaneyneysa gurigeedina gacanta ku haysata waxay sameyn kartaa in online businesska ay abuuran kartaa كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة xarumaha dhaqan celinta alabraar ruuxii dhaqan wareere xumaha ku dhiirado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhabbayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaal aan dhammaanayn ruuxii dhinac maro dheeldheel iyo dhalanteed u qaata oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqan celinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigaye dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayey waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay ha nagu qeylinano xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqan celinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqan celinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqan celinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista tawxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasiwaalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheelatiran xarumaha alabraar waxa ay gooni leeyihiin dhaqan celinta gabdhaha da kasta waxaana heegan ku ah haween loo carbiyey dhaqan celinta iyo waxbaridda gabdhaha xarunta koowaad ee xarumaha al abraar waxa ay ku taallaa inta u dhaxayda isgoysyada shir kore iyo balagsi gaar ahaan dhanka bari ee sallaxa shir kore halka xarunta dhaqan celinta gabdhaha alabraar ay ku taallo deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan inta u dhexaysa quraca dhimbil iyo qoorsuul nawaaxiga iskuulka ibnu quseyma wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan konton iyo saddex konton iyo kow konton iyo sagaal ama eber lix hal sagaal soddon iyo saddex soddon iyo sagaal afartan iyo shan al abraar كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة
aad ayay u mahadsan tahay faatin cabdulaahi yacquub oo marti inoogu ahayd barnaamijka intaas ayaanu kusoo afmeerayaa intaan ku kulmi doona barnaamijkan kulacayn ah sidaasii nabadgelyo